halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystiyaal maanta axada waa kowda bisha sebtembar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waana barnaamijkeennii madadaalada axadda qodobadan maanta idinku hayno waxaa ka mid ah xubinteennii maxaan u soo joogay nin dhifa oo reer magaala yaa go qaadan jiray ama shaar gashan jiray dumarku gamba waa qaadan jireen laakiin dhaax markhabad ma lahayn oo garbasaar ma lahayn boqor dhaacale la boqor la yidhaaho baqar maro boqor la yidhaaho oo wax gooniya ka samaysan iyo xadhig dhaacale la yidhaaho bay dhexda ku xidhan jireen waa faarax jaamac maxamed rigariga oo ilaa xilligii gumaysiga bal wuxuu u soo joogay inooga warramaya sidoo kale waxaan idiin haynaa xarunteenii hal abuur barnaamijkeennii tiknolojiyada iyo qaybtii suugaanta oo heesihii hore iyo kuwa dambaba aad ku maqli doontaan anigoo maxamed xasana ayaana barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayna warkeennii arrimaha bini'aadannimo waxaana maanta inoo akhriyaya
hay-adaha lanqayrta iyo bisha cas ee midoobay ayaa sheegay in tirada dadka u dhimanaya cudurka ebola ee waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay sii kordhayso tirada hadda la xaqiijiyey in cudurka ay u dhinteen ayaa gaaraya laba kun oo qof halka saddex kun oo qof oo cudurka uu ku dhacay ay ka bogsadeen hay-adahan ayaa sheegay in tallaalka iyo daweynta sida ay u socdaan aysan ku filnayn in cudurka la xakameeyo loona baahan yahay in la sameeyo karantiil dheeraad ah oo dadka bukaanada ah ee cudurka qaba looga fogeynayo kuwa kale dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacayay magaalada cadan ee koonfurta dalkaasi yemen ayaa lagu soo warramayaa inay ku nafwaayeen saddex iyo toban qof halka toddobaatan kalena ay ku dhaawacmeen goobjoogayaal ku sugan magaalada ayaa sheegaya in jidadka magaaladu ay hawiinayaan iyadoo gebi ahaanba ay istaageen howlihii ka socday dekedda iyo garoonka magaaladaasi xafiiska xiriiriye arrimaha gargaarka qaramada midoobay ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid nugul dadkuna ay ku jiraan guryahooda iyagoo ka cabsi qabo in ay waxyeello ka soo gaarto dagaalkaasi isbitaalada magaalada ayaa iyana dawadu ku yar tahay iyadoo ay jiraan dhaawacyo maalmihii hore ee dagaalku uu socday la geeyey dagaaladan cadan ka bilowday ayaa sii kordhinaya tirada dadka gargaarka u baahan ee waddankaasi iyadoo labaatan milyan oo qof ay hore ugu tiirsanaayeen gargaar cunno oo ay ka helaan hay-adaha gargaarka ee waddankaasi geeya raashinka hay-adda qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay in saddex dhibic toddoba milyan oo ka mid ah carruurta qaxootiga ah ee dunida oo gaaray da'da waxbarashada aysan aadin iskuullada warbixinta hay-addaani ku qiimeynayso heerka waxbarashada carruurta qaxootiga ah ayay ku sheegtay in carruurta ay isaga koraan xeryaha qaxootiga iyagoo aanan faham ka haysan waxbarashadooda tiradan ayaa noqonaysa in ka badan kala bar carruurta dunida qaxootiga ku ah oo lagu sheegay inay gaarayaan toddoba milyan iyo boqol kun madaxa u n h c r filibo garandi ayaa sheegay inay dunidu ceeb ku tahay in ay ku guuldaraystaan in kuwa u baahan tacliinta ee rabay in ay dhisaan xirfadooda iyo aqoonta mustaqbal cidlo looga tago loona baahan yahay in lagu sameeyo maalgelin tacliinta qaxootiga dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen raadiyo ergo waa naga intaa ciddii uu warkeennu seego waxa ay dib uga daalacan karaan barta aynu ku leenahay internetka oo ah radio ergo o r g
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana bal kaalimihii suugaanta aan jalleecno
isha wararka arrimaha bini'aadanimada
iminkana waxaad kusoo dhowaataan xubinteennii maxaan u soo joogay waxaana maanta marti inoogu ah faarax jaamac maxamed rigariga waa siddeetan jir waxa uu ku nool yahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wuxuuna waryaheenna faarax dubbad uga warramay xilligii gumaysiga ingiriisku waddanka haystay duruufo nololeed oo jiray iyo hababka waxyaabaha aasaasiga ah sida nacfiga xoolaha dharka iyo cunnadaba loo kala iibsan jiray waxaan u soo joogayna dadku dhaax raggu shaadh ma lahayn goona xagga sare dhaax kama qaadan jirin nin dhifa oo reer magaala yaa go qaadan jiray ama shaadh gashan jiray dumarku gamba waa qaadan jireen laakiin dhaax markhabad ma lahayn oo garbasaar ma lahayn boqor dhaacada la boqor la yidhaaho boqor maro boqor la yidhaaho oo wax gooniya ka samaysan iyo xadhig dhaacale la yidhaaho bay dhexda ku xidhan jireen oo marada maryaha ay dhexda ka xidhan jireen bay ku xidhi jireen sida kiisadeennaa hawluhuna dee saasay ahaayeen dadkuna ma gudboonayni wax walba sidaa uu isugu dhex jiro bay isugu dhex jiri markaad garaasatay dadku maxay xidhan jireen dhar iyo kabo iyo waxay xidhan jireen dharka aan kuu sheegayo maro laba maroo maryakaan iyo bafto la yidhaaho oo kala qiimo badan oo dumarka midna saddex qayd bay xidhataa midna laba gob ay xidhataa oo waa dharka qiimahaa leh saddex qaydkoo kale maxaa maxaa goyn jiray qaalin qaalin geela hay haye qaalin geelaa goyn jirtay haye
ari iyo lama siisan jirin waan gartay
qaalintaa geela iyo dee nin lacag haysta ha labadaa unbaa iibsan jiray waan gartay marka dadku see dharkaasi halka qaalinta goynaya u heli jireen maadaama laga keenay.
xooluhuna yaraa cadan iyo baa laga keeni jiray haye cadan ha baa dharkaa laga keeni jiray waan gartay oo marka horeba dee bayac musir ha baa soo waari jiray haye noloshuna saasay ahayd waan gartay guri guri dhifa ha
yaa shaah laga kariyaa haye
ama raashin magaalaba laga cunaa waan gartay
reerkaa gurigaa shaah laga kariyo ha ama raashinka laga cuno ha dadka kale waa ku qoslaaya waxaa la yidhahaa ha alla waa reer baahanaa kaas haye
marka sidaasuu dadku u kala sooraa waxyaabaha kale ee cajiibka ahaa ee aad u soo joogtay waayihii hore waxaa ka mid ahaa ood ii sheegtay in een, haragga xoolaha oo kale een, siiba adhiga uu ka qaalisanaa neefka adhiga bal dad badan baan arrintaasi la yaab ku noqonaysaa bal ka waran aad iyo aad haye sidaas waa run dee iyadu haye oo dee tuuga badan oo shalayba ah ha yay soo gaadhay waan gartay wanka lix iyo tobanka shilina ha bay soo gaadhay haye adduunku saasuu dee u kala bedelay marka haraggoo kale maxaa la siisan jiray dee haragga lacag baa la siistaa imisay ahayd markaa haraggu ha ninba in baa laga siiya haraggu waafi iyo naaqisba waa laha haye waafi iyo bacdal waafi iyo waafi iyo saddexdaa nooc buu kala ahaa waan gartay waafigoo kale waafiga ha dee waxba hadba marba qiimuu joogay ma- waxyaabuu joogay maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ha maruu dhowr iyo toban ahaa shilin rubood haye maruu lix rubood ahaa haye waxaasuu u qaybsan markuu lixda rubadood ahaayoo kale neefka adhigoo kale intee rubadood buu joogay dee saddex rubood iyo waxaa marka labada neef baa harag la qiima ahaa baa la qiimo ahaa sababtuna maxay ahayd S- sida haraggu haraggu uga qaalisanaa neefka dee lacag baan jirin haye lacag baan jirin marka harag ayaa iibsan jiray haragga dee dad baa iibsan jira oo dhoofsan jiray oo dhoofsan jiray Ha.
xaggay geyn jireen marka dee cadan iyo dhulkaa haye wakaa marka haraggaa ka qiimo badnaa xilliyadaas oo gaad waa xilligii ingiriiskii waa ingiriiskii iyo mar dambeba waan garta mar dambe iyo ingiriiskiiba ha waa tahay waxyaabaha la yaab kale ee aad u soo joogtay maadaama in badan een, miyiga ku noolayd maxaa ka mid ahaa oo kale waxaa ka mid ahaa Ah.
dee abaar iyo barwaaqaba waa arki jiray haye abaar iyo barwaaqo ha labadaba waan joogi jiray haye abaartuna dee wakhtigaa xoolaha iyo dadkuba isla liitaan Mhm.
bay ahayd barwaaqaduna wakhtigaa dad iyo duunyaba fiican yihiin bay ahayd bay ahayd nolosha miyigu markaa sidee bay ahayd waxay ahayd wax walbaale Wa- waan garta nin iyo waayihii waan garta dee wakaa dadku noloshoodu marka iyo maadaama aad iminka noosha oo magaalo joogtid isbarbardhig ku sameeyba markii bay fiicnayd haye markii ha bay fiicnaydoo maxay ku fiicnayd dadku wuxuu ahaa Ah.
dad nool haye oo jir nool haye oo xanuunka badan iyo qurunkan iyo ma jiri jirin haye duumo wax la yidhaho kaneecada dhasho ha iyo iyo daaf wax la yidhaho indhaha ku dhaca ha iyo duray haye
iyo qof dhif oo soomaaliya marka la sheego Ah.
qof qaaxa ku dhacdo ha oo qofka waa la yaqaan haddana haye dee sidaasuu ahaa m- noloshu dadku marka caafimaadku aad buu badnaa xilligaa aad iyo aad Haye.
aad iyo aad aad iyo aad haye wax aan la qiyaasi karin buu ahaa waan gartay xanuunkan hebel iyo hebel iyo hebel haddir soo baxay ha waxa waxba kama jiraan waan gartay waa kaneeco iyo daaf iyo duray waan gartay dee wakaa kaasi wuxuu ahaa faarax jaamac oo ah nin waaye soo joogay kuna nool magaalada laascaanood wuxuuna u waramayey waryaheenna gobolka sool faarax dubbad halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa kamid a qandho aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahayd oo diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahayd ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruuruc aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahayd kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa ku kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurku waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha qandhada badan afka oo gaduuto iyo shururuca ka soo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadayo marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunugu wuxuu noqonaya cunug aada tacbaan u ah indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga marka daama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaadan waayeen inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa maxay ta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii halee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuu ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c ajadoo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusan jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteenna soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxba matarayso si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
haddii aad joogto gaalkacyo waxaaad raadiyo ergoog ka dhegaysan kartaa mawjadda f m tahay raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana bal kaalimihii suugaanta aan jalleecno kumaan nacin darrase waxay tahay naftu shalaqabaynikee noqo tiyo nimonimo naagtii walaalka shalaqabaynikee noqo tiyo nimonino
isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii tiknolojiyada waxaa aalaaba isku soo dubarida cabdixamiid cabdicasiis
kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka teknolojiyada ee aad la socotaa maalin walbo axad ah waxaa kula socodsiinaya anigoo ah cabdixamiid cabdicasiis qodobkeeni koobaad toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa milkiilaha shirkadda alibaba jack ma iyo elon mask ayaa ku kala aragti duwanaaday aaladaha casriga ah ama wax loo yaqaano artificial intelligence iyagoo ka wada qayb galay munaasabad ka dhacday magaalada shanghai ee dalka shiinaha jack ma milkiilaha alibaba ee ah shabakad caalami ah ee lagu kala iibsado badeecooyin kala duwan ayaa sheegay inuu ku hanwen yahay aaladaha casriga ah wuxuu intaasi ku daray in loo baahnayn in saamayntooda laga walwalo dhinaca kale elon musk ayaa sheegay in teknolojiyada ay si dhaqso ah kusii fidayso inagoo mararka qaar aan xitaa fahmin sida ay u shaqeeyaan mask oo u dhashay dalka maraykanka ayaa kusoo caanbaxay sameynta shirkadda lacagta digitalka lagu bixiyo ee baybal iyadoo markaasi kadib ku hoolanaa sameynta baabuurta korontada ku shaqeeya ee tesla iyo shirkadda gantaalada ee loo yaqaano space x jackma wuxuu diiradda saaray sida ay aaladaha casriga ay u fududeeyaan howlaha iyo guud ahaan nolosha wuxuu intaas ugu daray in ay tahay wax loo baahan yahay islamarkaana wax ka bedeli karo sida aan u fikirno taa bedalkeed mask wuxuu soo jeediyey in shaqala-aanta ay tahay dhibaato dad badan haysato aaladaha casriga ahna ay la wareegeen shaqooyin badan oo dad badan ay samayn jireen wuxuu ku dooday in la gaari doono waqhti ay shaqooyinka dhan la wareegi doonaan aaladaha casriga ah shaqada keliya soo hartana ay noqon doonto sameynta aaladahani dhegeystayaal haddii ay jiraan wax fikir ah ay ku saabsan aaladaha casriga ah iyo saameynta ay ku yeelan doonaan nolosheenna waxaa fadhiintaada noogu reebi kartaa nambarka gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban qodobkeen labaad toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa su-aal ka imaatay dhegeystayaasheena marka hore aan wada dhegeysano su-aashaasi
asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed ibraahim oo jooga magaalada baydhabo waxaan oran lahaa barnaamijka teknolojiyada waxaan sideen u baran karaa ama sidee oo aan uga faa'iidaysan karaa technolojiyada video photo photo editor iyo waxyaabahaasaan rabaa inaan barto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystahaasi waxaa jira websiteyo ama barnaamijyo kala duwan ee kuu fududeyn karo in aad sawirada ama muuqaalada ah hadba si aad doonaysa u beddesho waxaa ka mid ah barnaamijyada photoshop canva apple photos microsoft photos iyo xitaa microsoft paint waxaa kaloo jiro barnaamijyo kale oo fara badan oo aan soo wada koobi karin si kastaba ha ahaatee mid walba barnaamijyadan ayaa kuu suurtagelinaya in aad waxyaabo gaar ah uu kuu fududeeyo maanta waxaan si qoto dheer u eegi doonaa barnaamijka adobe photoshop oo si baahsan loo adeegsado waxyaabo kala duwanna kuu suuragelinayo xaysiimaha filimada wargeysyada majaladaha stuudiyayaasha iyo meelo badan adduunka ayaa waxaa looga adeegsadaa barnaamijka photoshop haddiiba mar barnaamijkan sidaa yahay waxaa hubaal ah in qof kasta oo raba in uu goobahaas ka shaqeeyo ama raba in uu wax naqshadeeyo uusan ka maarmi doonin isticmaalka barnaamijka photoshop barnaamijkan ayaa kuu suurtagelinaya in aad sameyso boorarka wax lagu xayeysiiya naqshadeynta shahaadooyinka loogooyinka ama astaamaha shirkadaha qof walba oo xuseynayo in uu barto sida sawirada ama qoraalada iyo sawirada laisugu sameeyo waxa uu qofkaasi u baahan yahay in uu barto sida uu adeegsan doono barnaamijka waxaa la qiyaasaa in uu qofka caadiga ah uu ku baran karo muddo laba toddobaad ah aada iyo aad ayay u mahadsantihiin dhegeystayaal waa naga intaas wararkii teknolojiyada ee raadiyo ergo waxaa noogu reebi kartaan fariintaada nambarka gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban waxaan haatan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdicasiis cabdixamiid oo barnaamijkeenii tiknolojiyada inala socodsiinayey halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
waxaan hortana aan xoolodhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka xoolodhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awowyaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii iyo roobabkii uu ka jirin waayo dadkaasi waxa xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahay abqada iyo muxuu ahayey midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraada waddanka yaalay ku filaayeen hadda wixii waa isbedeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo garanwaaga la yidhaahdo oo ama caligaroob qolo tiraahdo oo geedkaa midho badan buu dhalaa midhihiisa cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayey tarankalu kasii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay uu digada dhiga waa yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka wuu sii qabsanayaa geedka laakiin dadkii waa sharaystay laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iidada waxaa weye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya waa la qallajin karaa midhaha soo baxaya dhaameelkaa iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkanna uu cuno brotiin fara badan buu ka helayaa wuu ku
waxaad ka dhagaysan kartaa reediyow ergo magaalada baydhabo reediyo warsan iyo reediyow baydhabo iminkana waa xubinteennii hal abuur maantana waxaa marti inoogu ah abwaan bashiir cismaan maxamed oo ku nool magaalada muqdisho waryaheenna fardowsa sheekh cabdiraxmaan ayaana waxay kala sheekaysatay balmaansooyinka uu tiriyey iyo waxyaabaha ay u badan yihiin waad mahadsan tahay walaal magacaygu waa bashiir cismaan maxamed waxaa laii garan ogyahay bashiir dige runtii wakhti cayiman oon dhihi karo xilligaas buu ahaa barnaamijkayga ama sugantaydan ayaa soo bilaabatay laftarkayga si baan u baadigobay taariikh sugan aan qoran may jirin balse waa waxaan is odhan karaa waa wixii ka dambeeyey labadii kun iyo sagaalkii waxaan xasuustaa xilli aan ahaa arday dhigta iskuullada ka mida iskuul ku yaala magaalada gaalkacyo oo la yihahdo albeder ayaa waxaan xasuustaa waxaan ka geli jirnay tartan aqoon iswadaarsi oo loo qabanayo galaasyada kala duwan maalintii khamiista oo kaleeto waxaan xasuustaa in maantaas lagu yidhi kooxdaada way guulaysatay dareenkaaga cabir in markaas aan waxa aan ii diyaarsanayn ayaa la ii yaray waxaan xasuustaa in halkaas aan dhowr beyd ka iri aan hadeertaan odhan karin qaabiliyadii sugaan ay u fadhiyeen marka waa waxay ka dambeeyey labadii kun iyo sagaalkii taas ma waxaad kala jeedaa waa wax sifo kuugu jiro bannaanka usoo baxay maalinkaa dareenkii aad qabtay darteed sidaasaan dareemay ahaa laakiin markii laga soo tago maalinka waxa ugu badan ee aad isku daydo inaad wax ka samaysid maxay ahaayeen arrimaha wacyigelinta sida inaan dadka ku baraarujiyo daljacaylka nacaybka qabyaaladda iyo arrimaha jacaylkaba dhankee saameyn xoogan ku leeda ama adigu kule laftirkaaga arrimaha bulshada gaar ahaan inaan dadka ka wacyigeliyo inay dalkan leeyihiin kana beri noqdaan qabyaaladda wacyigelin haddii la yidhaahdo waa dhan diinin way soo galaysaa aada weyn waxaa xooga saaraa inaan ummadda aan ku wacyigeliyo inay haysashada diinta iyo ku dhaqanka kitaabka yaga suuban iyo si lamid ah wadaniyadda iyo daljacaylka waa tahay marka la sheegayo gabay waxaa loo kala qaadqaadaa ama suugaan si guud qaanaday kala leeyihiin ay kala galgalaan kee u badan tahay ama mararka badan suugaantaada inay sifadiisa ku tirsanayso aada dareentaa runtii badan maansadu way noocyo badan tahay waa sidaa sheegtay hase ahaatee inta badan waxaan aan aaminsanahay dadkuna marka kan ay dhegaysan karaan waa badda jiiftada la yidhaahdo gabayada waan sameeyaa laakiin inta badan waxaan suugaanteeda u badantaha waa jiiftada mid ka mid aan rabay inaan dhegaystayaasha la wadaagno oo inta kuwii aad tiris ah laakiin ka tilmaamin suugaantaada kale waad mahadsan tahay runtii way jiraan suugaanteedu way qaanadee laftarka iyo maskaxda ku kala leedahay waxaan rabaa inaan la wadaago maanse la yidhaahdo goodaado wehel ma leh maansadani waxaan aaminsanahay in ummadayda soomaaliyeed ay yihiin ummad hal dal hal diin aanan kala qoomiyad ahayn sinabo aan macnaha aan u qaadan karin waxyaabaha loo yaqaano kala qaybinta ama xuduudaha gobolada u kala sameynaya maansadan waxay ugu dhalatay xilli xiliyada ka mid oo uu yidhi ninyahow adugu gobolkaasaad u dhalatay gobol kalena waxba kaama gelin maamulgoboleedkaasaad adugu leedahay xilligaas ayaan si caro leh maskaxdeeda uga timin jiiftadani waxaa ladhahdaa godaada u hel ma leh waxay ku bilaabanaysaa gobol iyo xuduud iyo haybtayda gaarka ah maanka iyo garashadu u gaar noqo imay odhan geyiigaynu leeniyo guud ahaan dalkaygan gees kastay ahaataba meelaan gaar u leeyahay hiyigayga maangelin gacalkiiyo xigtada iyo garbahaan shinsanayaa maba kala gurahyee waa soomaali gebigeed igaraad laawo nuurow federaalku guluf iyo kala goosad mooyee gaafaysi maba laha goboolaysi waa dabin gumaystaha madow iyo reer galbeedku dhigayoo inan kala go'doonniyo gaadaabi nala raba gocor iyo nindoqomeed hanku gaalin yahaybaa kala gaar ahaanshaha gallad iyo limoodee goodaadda wehel ma leh ramadkoo gugaa dhalay ninka gaawahoo culan la dhex aaday geeloo intuu haanta gudaweyn caanaha ku giigtiray masna guban abaareed goobahya waa kee damanka iyo gaajada waxa uu ku goostee geerida u doorbiday haddaad garatay ii sheeg miye gacanta midigeed midda bidix gargaarkeed howlahan gudahan yaal isku garabsigoodaas ta kaleeta gaarkeed egal bixin karaysaa su-aalahan gayaxa maran waxaan uga golleeyahay adoon garan ujeedkood hafaalayn gadaadee xaajada gunteed baar godobta iyo dagaalada gurac iyo waxyeelada kala gaadha ehelada haloogeed fadhiistoo garyaqaan ha uu naqo ha heshiisa goortidu garyaqaan ha uu naqo ha heshiisa goortidu dabcan bashiir haddii gabaygaas qof ereyada fahmayo uu dhagaysto wax weyn iyo dareen culus iyuu xambaarsan yahay aada weyn aada weyn runtii waxaa jira ereyo culus waan adeeg oo ku jira waa jiraan ka dalnahaanshaha dantaan uga leeyahay waxaa weeye sidaan ognahay dib looga qorin ogaadhaha afka soomaaliga hadday noqoto ereyadii hore iyo ereyada soo kordhay midna dal looma qorin marka waxaa isku soo milmay ereyadii waxaan aragnaa mar walba in hadda ceed iska dhigo ereyo cusub ee badii soo galeen saaxadana laga waayay kuwii horaa ee qiimaha lahayd adeegsan jiray ayaa soo baxeen marka si aan u dhantaalmin ayaan ereyadaas qayb ka mid a u gartay inaan ugu daro anoo adeegsan karaya kuwa kasii jilicsan waxaan danta ka leeyahay hadduu qof i weydiiyo ii fasir waan u fasiri karaa hasaa danta aan ka leeyahay waxay tahay bal ku ilaali ereyadaas kuwooda culisa ku jira runtii
waa tahay waxaa ku jirtay inaad ciwaanada ama sifooyinka aad maansadaada aad inoogu kala sheegtay in qeybaha jaceylka aad wax ka tiraahdo ma jiraa tix ama ma jirtaa tix aad jaceylka ka tirisay laakiin saameyn ku leh bashiir runtii way jirtaa walow la odhan karo bashiir waa doob haddana haasaawuhu kama marna inaa qofka aad la haasaaweysa aa kusoo jiidato waraagaaga jacayl de marka waxaa jirtaa maanso dadkuba markay weydiiyaan magacaas maxaad ugu qaadatay adoo mid kaletaba qaadi karaya ayaa jirta waxaa yidhahdaa qalin qalin sidaan wada ognahay waxaa loo adeegsadaa hadday noqoto akhriska iyo qoraalka ama waxbarashadaba ayaa loo adeegsadaa marka qalin maansadaas waxaan ugu magac daraa qalin waa maanso jacayla wax ereyada kamid qayban ka sheegaya laakiin intaanan qaybtan inooga sheegin maxaa qadan u dooratay soo jacayl waxbarashada geeska ma ah runtii waxaa la yidhi qalinku waxaa la yidhi wixii la qoraa quramo hore muxuu hadal qiimo leeyahay marka qalin waxaan ugu doortay waxa weeye dee qofka ibnu aadanka ah sida kugu dheeryahaba hadday noqoto qofka kan maskaxda adhabta leeyahay ama la qabsatay maskaxda ku qoran yahay ku qornaantaas waxaan kasoo masaalay de inuu halkaas weedhaas qalin ku qoray ama wadnuhu ku qoran yahay marka halka qalin waxaa uga masaalay halka qofkaas igaga yar ama ku qoran yahay waxaan ka mid ah halku qaalinku kugu qoray magacaaga ku qaayibay waa qalbiga dhexdiisiyo qotonka wadnaha bidix dee meel sare oo waxaan sira ama ka dhaqmi karayaa de oo barabis calculationki ama halkaas ha ka qaadi karayaan haddii meel koraa tirahda marka meel baysa oo salka hoosa ayuunbaa dhigtay magaca adaa qoqobaha wadnaha udgoon qorolkiisa degay adaa quful adag ku gooyo misana furihiisii qaatay adaa qurux iyo hanaan leh adaa qiim iyo asluub leh adaan qofan kula simay shantaa qaaradoo dul joogin adaan qadaf lagu hadliyo qalxun iyo beentaba aqoon jacayl qiradiisu weyn tahay adaan kuu qabaa ilwaadsan qof baa tahay qaayo weyn leh qof baa tahay qiimaheeda afkoo qow laga iiraahiyo qoraal lagu koobi karin qof baa tahay diin quweeyo xishoodku qaydkaaga weeye jidhkaagaa wada qiyaasan intuu qaadir u habeeyey qallooc iyo xuma ka dhowray bilic iyo qurux lagu sargooyey markaad qaadayso saanta tilaabtiiyo qonyar dhaqaaqa dhulkaa ku qadariya oo wanaag kugu qaabilahya waxaan ku qadaa fariinta qurood ii soo dirto wuxuu codku quudiyaa qanaaco ku beerayaa jidhkoo idil qaybihiis ma jiro erey lagu qiyaaso jacaylkan kuu qabo qisooyinkii layla iyo midkii laga sheegay qays cilmina qabri uu u galay midkayga ka qaalibee sidaa qadanay ogow runtii markan anigu aan u samaynay qofkaas anuunbaa keli u lahaa markay noqoto in bulsha lala wadaagaan hadday adiga ha ku dhaafto aad bulsha la wadaagtidna waa lagula leeya bulshadii baa kula leh laakiin waxaan dhahaynaa hadda bashir isagay ka timid marka hore ujeedada wuxuu ahaa qof inuu u diro aada weyn aada weyn qof baan kusoo jeedinaya ama fariintaas iga gaarsiinays waad mahadsantahay bashir waan kaga mahad celinaya waqtigaaga aad buu mahadsantahay wuxuu ahaa abwaan bashiir cismaan maxamed oo ku nool magaalada muqdisho halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo iminkana bal kaalimihii suugaanta aan jaleecno
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo magaalada boorame waxaa laga daahfuray toddobaadka ololaha hooyada uurka leh lagu siinayo casharo ku saabsan waxyaabaha ay hooyadu u baahan tahay xilliga uurka foosha iyo umushaba ololahan oo uu fulinayo ururka caalamiga ah ee dhinaca caafimaadka ka shaqeeya ee loo soo gaabiyo b s i ayaa waryaheena maxamed saalax waxa uu ka waraystay madaxa ururkan dictoriso faaduma jaamac yuusuf waxaan ugu talagalnay inaanu wacyigelintii bulshada marka waxaanu ka bilownay u diyaargarowga xilliga umusha in maxay hayde sharo goobihii caafimaadka ay ka helayaan dad cilmiyeysan oo midwife iyo nurse ah inay maxay hayde aqoontoodii ku deeqaan ay ay fahansiiyaan dumarkii xilliga uurka gabadha isbedelada ku dhacaya maxay hayday calaamadaha danger science wax la dhaho oo xilliga uurka ay gabadhu inay xilli hore sii ogaato iyo inay sii diyaargarowdo dumarku maxayda ay u diyaargaroobaan xilliga uurka iyo xilliga umushaba maxaa dhaliyey oo aada aragtay waxaa keenay waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn oo ah dhimashadii hooyada maanta haddaad googleka gelisid where is not the safe to get pregnant waxaa kuusoo baxaysaa dalkeena wayo soomaaliya waa meelaha ugu khatarsan inay gabar maanta xaamilo ku noqoto dhimashadeeni waxay maraysaa toddoba boqol iyo labiyo soddon their hundred thousand waa huge numberkaasi marka dumarkeenna waxay u dhimanayaan waa waxyaabo basiida oo goobtii caafimaadka hadday gabadhii tagto oo iska diiwaan geliso ay xanaanadii ay si joogtaa u tagto ay nafteeda uga warhayso xilliga uurka iyadana waa badbaadaysaa dhalaankeedana waa badbaadaya marka waa waxyaabo basiida oon aragnay gabadha xaamilada ah si gaara u focus garaynaya oo sagaalka bilood ay ku jirto mid kastaba saddexda biloodba yani waayahay marayso uga warramaya gabadha oo caafimaadkeeda wacyigelin ka siinaya oo xilliga nabar ku qabanaya nabarka dabtaa garanaysa oo cashar ka siinaya goormaa la bilaabayaa hawsha tan maxaase hooyada loo sheegaya ama loo qabanaya okay horta arrinta koowaad waxa weeyaan daahfurkan shalay toole wejigiisa koowaad wuxuu ahaa inaan la kulannay gobolladii bahdiga caafimaadka marka waxaa loo qabanayaana maxay ahayd gabadhii waxaa la siinayaa casharo wacyigelin ah oo u khaasa xilliga uurka waxaa lagala hadlaya scoop of work baa jira amba scoop of topic tobacyo cayiman oo maxay bacdi cilmi baalistii aan samaynay aan aragnay inay mawaadiic tahay muhiima gabadh kastaba inay inay sii fahantaa oo ah horta xilliga muhiimaday leedahay ku-xidhnaashaho ay hooyada ku xidhan tahay xanaanada xilliga uurka iyo servicyaday ka helayso horta waa number one qofka waa inuu fahmaa goobtan caafimaad arrinta labaad oo ah ina gabadha xilliga uurka wax kasta way u nugushahay wax kastaa ku dhici kara maanta adoo caafimaad qaad berito ala xanuunsan kartaa marka taa laftarkeedu waxa weeyaan inaanay dadkeenu isdhiganay odhan gabadhu xaamilo waan caafimaad qabaa waxba ma hayo oo oo bele ma jirto maalintay ay ay ay saddex garaam oo dhiiga ku wareegaanna ay ay soo cararto ma garatay oo maalintaa la baadi doono marka waxay noqonaysaa yacni horaa looga sii digayaa wax kasta oo oo gabadhii xaamilada ku dhici lahaa nafaqadeedii baa laga hadlaya xilliga uurka iyo gabadha si isku nafaqayn lahayd iyadoo aanan ka hadlayn hilib iyo kalluun iyo waxaa raadsoomaya laakiin cuntadeena dhaqanka ayaa cunto fiican oo nafaqo leh oo qof kastiba awoodana aad ka helaysaana maxay ahda nafaqada u baahnayn iyo supplementskii iyo fitamiinadii lagaa siinay goobta caafimaadka waxaa kale ku jira xilliga xanuunka nabarka foosha sida gabadha u garan lahayd iyo calaamadaha khatarta ah ee xilliga uurka waaye see marka hooyada ku beegsanaysaan ama hooyada xaamilada aada ku beegsanaysaan miyaa soo ururinaysaan dad kase dad meelaha laga fulinayo iyo dadka fulinayaase waa nooce horta aniga kuu sheego laba dhinacba way noogu imanaysaa laba siyaabo hooyadu way noogu imanaysaa odhanaya dumarkii oo ku wacyigelinaya war xanaanadii waxaa laga samaynayaa cashar noocaasa ee ka faa'iidaysta waa gelinka dambe markaad shaqooyinkiina dhamaystiratiin ansiyada marka yes waa qodobka koowaad ay kusoo xidhmi karaan qodobka labaad gabadha xaamilada haddii iyadoo is u socoto u timaado goobtii caafimaadka in iyada laftarkeeda lagu lagu maaragtay lagu yiraahdo cashar noocaasaa jira ee kaaliga hooye ka faa'iidaysi wacan imika xaaliyan sideed xanaano ayaanu kala shaqaynaa gobolka awdal gaar ahaan degmada maxayhede borama iyo dilac taasi waa waa maxayhede imika xaaliyan waxaana rajada noogu jirtaa insha allah inaan saylaacna ka bilowno marka awdal labada degmood baan ka shaqaynaynaa saylac iyo iyo boraman horaan ugasii howlgalnay togdayar laftarkeedana waxaan ka shaqaynaa labada degmo ee burco iyo oodweyne marka barnaamijkani maadaama oo hadda uu yahay xarumihii aada la shaqaynaysaan oo aanu xarun ahayn oo laleeyahay muddo intee leeg soconaya horta imika pilot weeyaan programkani siduu u dhan yahaya marka muddo lix bilooda horta nagu jirta qorshaha inaan horta wadno oon aragno impactku sameynayo iyo resultku uu yeelan doono hadda halka halkaana aan kasii anba qaadno marka
waa tahay yaa idinka taageeraya marka idinka
waxaa naga taaray anagu hay-adda b s i ahaan waxaa naga taageeraysaa u k eight oo ah maxay hayday fundinka divid waaya maxaa ku doorateen marka dilla iyo boram taas horta doorashada markay noqotay waxa weeyaan lakaashi lagala kaashaday mashruuca markiisa hore intaan la bilaabinba lagala kaashaday wasaaradda caafimaadka marka iyaga ayaana la xulay goobaha ugu wanaagsan ugu habboon ee lagala bilaabayo maxay hiday barnaamijkan see baa hooyada lagu qancinayaa ama qofta haweeneyda ah inay goob caafimaad timaado casharka noocana in laga bixinayo goobihii caafimaadka oo weliba qof qualified loo assign garaynayo oo isagu shaqadan yani si committed u qabanaya labada waqti ee la bixinayo wiikii gudihii qofkaasi waa inuu diyaar u yahay tobabarkiisana waa anaga maantadan baan soo aan soo afjarnay oo shalay markaan bilownay ilaa iyo maanta tobabarku wuu socday oo waa la tobabarayay u wacyigooda imise marka imise qof baa tababarteen hadda oo tababarka usoo xidheen goob kastaba hal qof baa laga tababaray marka waa sideed sideed goobood marka sideed qof baan u tababarnay dabcan hooyada hadda ku dhegeysanaysaa maxay tahay talooyinka aad siinaysid si goobta caafimaadkana ay u tagto ama ay u baahan tahay haddii lacallaba ay ka gaari weyd talooyinka ugu horeysa waxaa weeyaan hooyo goobtan caafimaad waxaa loo diyaariyey wixii looga baahnaa service in laga helo sidaa darteed markaa hooyo bal ku kalsoonow goobihii caafimaadka horta waa kow taa ka sokow waxaan ku odhan lahaa hooyo kaste goob kastay joogtaba xilliga uurku hawshiisuu leeyahay ha isku ilaawin ha isdayicin isnafaqee waxaad ilaahay ku siiyay taalkaaga ah waxba naftaada ha ka hakranin si daraadda hadhow toole adigana caafimaadaad yeelatid ood soo kabatid oo addana aad the same time ilmahaagina aad kobcisid aad caruurtaadina aad la badbaartid ood la joogtid marka anu mar kastaba adhahdada aan ku adkaysanaya waxay tahay hooya badbaad oo dhallaankaaga barbaaray taasi waxay ahayd doctorayse faatuma jaamac yuusuf oo ah madaxa dhinaca wacyigelinta ee ururka dhinaca caafimaadka ka shaqeeya ee loo soo gaabiyo b s i oo ku sugan magaalada boorame halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadyaha
haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku wax baran maayo gabadh waxbar ummad baad waxbartay waa tii la yidhi waa in inta aynu iminka aragno xoogaa soo fuftay lasii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysakanu ay isdhalan rogayso fiicnaanayso markay wax barato waa inaynu ogaannaa oo qofka soomaaliga ahi kartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada